israa'il ayaa xalay sheegtay in sii daynta ilaa konton qof oo ka mida israa'iiliyiinta oo afduuban xamaas aysan dhici doonin ilaa jimcada berita ah halkii laga filayay in khamiista maanta lagu sii daayo heshiiska xabad joojinta afarta maalin ee ay gaareen israa'il iyo xamaas heshiiska oo dhacay aroornimadii hore arbacadii shalay ayaa dhigaya in israa'il ay sii dayso boqol iyo konton falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiyadeeda sidoo kalena ay oggolaato in gargaar bini'aadinimo la geeyo marinka gaza halka xamaas ay sii dayn doonto konton ka mida lahaystayaasha israa'iil sidoo kale muddo afar maalin ah ayay israa'il iyo xamaasba ku heshiiyeen inay joojiyaan madaafiicda wakhtiga uu sida rasmiga ah u bilaaban doono dhaqangalka heshiiskan ayaanan caddeen laakiin ilawareedyo xagga amniga oo masar ayaa sheegaya in dowladaha dhexdhexaadinaya ay doonayaan in heshiiska xabad joojinta uu dhaqan galo afarta barqanimo ee khamiista maanta ah iyadoo uu dhacay heshiiskaasi aanan weli dhaqangelin ayay ciidanka israa'il sii wadeen arbacadii shalay ilaa iyo xalay duqaynta marinka gaza wasiirka arrimaha dibadda maamulka falastiiniyiinta ayaa sheegay in tobannaan qof oo isku qoys ah lagu dilay madaafiic israa'il ay la beegsatay xero qaxooti oo ku taala waqooyiga gaza dhinaca kale khanyunis meydadka in ka badan boqol falastiiniyiin ah oo lagu hayay cisbitaalka al-shifa ee waqooyiga gaza ayaa arbacadii lagu aasay xabaalo wadareed dhinaca kale hay-adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee yunisef ayaa arbacadii sheegtay in marinka gaza uu hadda yahay meesha ugu khatarsan dunida ee caruur ay ku noolaato agaasimaha guud ee yunisef katarina russell ayaa u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in tan iyo toddobadii oktoobar marinka gaza lagu dilay in ka badan shan kun iyo saddex boqol oo caruur falastiiniyiin ah israa'il ayaa gaza weerartay wixii ka dambeeyey markii xamaas ay dishay kun iyo laba boqol oo israa'iiliyiin ah ayna afduubteen laba boqol iyo afartan ruux toddobadii bishii oktoobar markaas oo weerar aan horey loo arag ay ku qaadeen